Hay'adda Barakacayaasha iyo Qaxootiga Jubbaland ayaa dadka danyarta ah ee ku nool deegaanka Buula Guduud gaarsiisay teendhooyin iyo maacuun kala duwan. Deeqda la gaarsiiyay dadka danyarta ah ayaa waxaa soo dhiibay Ururka Iskaashiga Islaamka waxaana loo soo wakiishay Hay'adda Barakacayaasha iyo Qaxootiga Jubbaland. Guddoomiye ku-xigeenka Hay'adda Barakacayaasha iyo Qaxootiga Jubbaland Dr Maxamed Nuur Sheikh Qadar ayaa ka warbixiyay qaabka loo qaybiyay deeqdan.
Waxaa sharaf weyn noo ah in aanu goobjoog ka noqonno caawinta iyo ka jawaabidda abaaraha ee loo sameynayay dadka barakacayaasha cusub ee ku nool nawaaxigan Goobo Weyn. Waxaa maanta loo qaybiyey agab emergency shelter teendho ka kooban teendhadaas quruxda badan ee weyn ee qiimaha badan iyo agabkii guriga oo dhammaystiran ilaa boqol iyo afartan qoys oo dadka ay abaaruhu soo barakiciyeen ee ay saameeyeen abaarihii ku daba dheeraaday deegaanka ee dalka ka jiray gargaarkaas oon isleenahay wax weyn buu runtii ka tari doonaa noloshooda wakhti munaasaba oo aada loogu baahan yahayna ku soo aaday waxaan u macdaninayaa mucaawanadan runtii waxaa fulinaysa oo keentay ururka iskaashiga islaamka oo arrintaasi wakhtigan munaasabka ah u istaagay inuu caawiyo walaalaha baahan abaaruhu soo barakiciyeen guri la-aanta iyo hoy la-aanta ku sugnaa waxaa kaloon u mahad celinaynaa xarunta gargaarka ee boqor salmaan oo runtii ah meesha soo bixiyey soo dacmiyey mashruucan aad baan ayaguna ugu mahad celinay iskaashiga islaamka iyo xarunta markaska gargaarka ee boqor salmaan oo labadooduba iska kaashaday in maanta ay mucaawadan halkan soo gaadho waxaan kaloon si gaara ugu mahad celinayaa wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowladgoboleedka jubbaland oo runtii ayadana u istaagtay inay advocacy badan dadaal fara badan albaabagarac fara badan qayladhaan fara badan inay samayso si dadkan loo caawiyo oo baahidooda meelo dheer loo gaarsiiyo farxad weyn bay noo tahay runtii in maanta aanu goobjoog ka noqonna dadka ayagaa ee aadka u baahan oo la caawinhayo waxay aada ugu baahan yihiin lagu caawinayo agaasimaha hay-adda barakacayaasha iyo qaxootiga jubbaland aadan faarax gaarane ayaa u mahad celiyey ururka iskaashiga islaamka deeqda ay soo gaarsiiyeen dadka barakacayaasha ah waxaan ugu ka hadlaya magaca wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibinka dowladda jubbaland inaan maanta aan goobjoog ka ahaado mashruucan qiimaha badan ee lagu gargaarahayo dadkii abaaraha ay soo barakiciyeen ee ku nool deegaanka luglow ee barakacayaasha hoostaga tuulada goobeyn ee degmada kismaayo inay maanta hay-adda barakacayaasha iyo qaxootiga dowladda jubbaland